degmada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa lagu soo gabagabeeyey kulan ciyaareed lagu dhiiri gelinayay dhalinyarada da'yarta ee ku nool degmada gurceel ee gobolka galgaduud kulanka ayaa waxaa loo qabtay kooxaha heerka koowaad oo ka kala socday xaafadaha degmada gurceel agaasimaha arrimaha bulshada maamulka degmada gurceel iyo taliyaha booliiska degmada gurceel ayaa bogaadiyey kulan ciyaareedka waxa ayna sheegeen in loo baahan yahay in kulamadan oo kale loo qabto dhalinyarada si loo hormariyo isdhexgalka bulshada kulankan daciibka ganacsada muuse waxaan ku leenahay dhiirigelinta dhalinyarada u samaysay iyo garab istaagka ka xafisarin bulsho ahaan iyo dowladda dhanba ee waxaan leenahay kaharin dhalinyarada mar walbaba ee saasu garab taagnaaw waxaan ugu soo foolla bishii ramadaan oo koob xiisa la rabna meesha anaa sidaasoo kale noo soo garab istaagaan waa mahadsantiin soo dhowaada waxaan u hambalyaynayaa dhallinyaradii badiday iyo tiimkii run ahaantii ciyaar wanaagga soo bandhigay dhammaantood labada dhinacba waxaan leeyahay soo dhowaada hambalyaan idin leeyahay ninkii badiyana guushiyaa raacday kii laga badiyana maxaad tidhahdaa maanta unbaa laga badiyey dhammaantiin waxaan leeyahay waa guulaysateen sharaf iyo karaamaad leedihiin run ahaantii ciidanka booliiska kaalin weyn ayay ka qaateen waxaad u jeeddaan ciyaaraha maanta meesha ka dhacay oo quruxda badan ciidanka booliisku waardiyeynayeen ciidanka booliisku saraakiisheeda qayb ka miduna ay maxaa tidhahdaayaan bixinayso fangaraynayso sida taliya muuse waxaan rabaa inaan u mahad celiyo rumaxaanta sargaalkaas taliya muuse oo amaalmarintaas bixinaya waxaa waaye booliisku waa ilaaliyaha iyo taabageliyaha shacabka soomaaliyeed run ahaantii waxaan dhihi karaa kaalin libaax leh ayay ka qaadanayaan ciidanka booliiska horumarka bulshada iyo shacabka dhammaantood waxaan leeyahay horumar wanaagsan dhallinyaro amni iyo nabad ku waara ku ciyaara adinkana waxaan laydinka rabaa hadii laa yidhaahdo si wanaagsan oo qurux badan inaad wala shaqaysaan laamaha ammaanka insha allah bilkarim assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ayaa qayb ka qaadan doona horumarinta iyo isdhexgalka dhallinyarada da'yarta ee ku nool degmada gurceel waxa uuna bilow u yahay kulamo ay qorsheynayaan inay qabtaan maamulka degmada gurceel bisha ramadaan ee nugu soo fool kale kuwaas oo looga leeyahay isdhexgalka dhallinyarada dhanka ciyaaraha